bulshada lagu daray oo loo xilsaaray arrinka inay tala ka soo jeedshaan haddii aanu isu nimi xoogaa waa run isqabad iyo khilaaf dhexdeedaah midna ma jiro laakiin fikradihii sidii aanu waxu soo jeedin lahayn qaybtood waa isku khilaafnay qaybna waa isku waafaqnay anigu guddi u qari ama mayo laakiin waxaan isleeyahay hawshii hawl maanta noo bilaabatay inay tahay guddi aan dirno golaannu nahay intaasoo qodob noo soo baara sharciyaddooda noo soo arka dulmanihii soo arka cadaaladdarradii la sameeyey soo arka liisaskii haddii alla kuu roon yahay yacnii reeraha gaarkaa oo la sheegayay soo arka waxa weeye arrin jariimaa baa meesha ka dhacday oo lagula kacay shacabka aynu wakiilka ka ahayn hadday musuqmaasuq tahay hadday cadaalad darro tahay iyo hadday dhaqamo kaloo xun oo diintu ka soo horjeeda ay tahay arrintaas aad waxaan u jeclaa in baarlamaanku uu meesha go-aan kaga qaato aan guddi loo saarinba waxa weeye xililaalinta loo qoraan loo qoro tallaabo sharcigana laga qaado laakiin way dhacday waxaan qabaa marka guddigii loo saaray sidii maxamuud dheere uu sheegay inaysan shaqadoodii sidii loogu talagalay aysan u gudan ay wakti naga lumiyeen keliya ee shacabkana aysan usii shaqayn karin waxa weeye guddigaas madaxweynaha loo qoro inuusan dib usoo magacaabi karin guddi cusubna soo magacaabo marka xeerka loo sameeyo intaasaan qabaa waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka ay soo baxday inaysan haba yaraatee wax xeer ah aysan lahayn hay-adda shaqaalaha rayidka ah ee dowladda puntland ee hadda shaqaysa markii ay dhacday in shaqadii qaran ay la wareegeen dad aan lahayn shaksiyad qaanuuni ah oo aanu sheegeen xeerarka u degsan nidaamka dowladda puntland isla markaana geystay dulmiyo iyo jariimooyin waaweyn oo lid ku ah dowladnimada diinta islaamka xaquuqda bini aadanka mar kastana ku gafeeyey wiilashii iyo gabdhihii ubixii puntland wuxuu soo baranayey in lagu sameeyo cadaalad darro joogto ah taasoo wax badani ay u galeen badaha isla markaana naftoodii u halligeen ee kuwo badanna ay hadda ku xidhan yihiin magafe ku xidhan yihiin sidaa daraaddeed waxaan soo dhowaynayaa si aynu u ilaalinno jiritaanka dowladnimada iyo habsamu socodka golaha wakiilada in hay-addu haddaysan xeer lahayn ay shaqadii ay sii wadaan hay-adaha hadda jira ee shuruucdooda aynu hayno oo ay ka mid tahay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda puntland ma lihin inaanu dhinacyo khaldan iyo aniga in adeerkay baa loo diiday iyo wiilka habartay dhisho baa loo diiday meesha ma soconayso puntland baad u dhaarantay dadkao dhan wuu kuu siman yahay boqol iyo saddex iyo toban qof ayay sheegeen inay ka shaqeeyaan meeshaas oo walda baanka waxa weeye haddii maanta la burburiyo dad badan baa shaqala'aani ku dhacaysa maadaa shaqo siinaya waxa weye boqolaal baa tahriibinayo badaha ku dhibanayo master degree b h d ah inaad marka waxa weeye dadkaaga shaqa abuurka hor istaagto oo waxa weeye madaxweynihii waxa weeye awooddiisii oo la hor istaago oo waxa weeye afar iyo labaatanka saac annagii aan aan kala saari weyno sharciga innagoo sharci dejintiiya halkaa waxaad mooddaa inay wax badan iskaga keen dhabaqsan yihiin aad iyo aad baa umahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guddi baynu halkaan dirnay warbixin baan dhegaysanay